Tababarkan oo ahaa mid sare loogu qaadayo aqoonta iyo xirfadaha dhalinyarada ah ee hanaanka doorashooyinka dimuqraadiga ah ee golayaasha deegaanka ayaa waxaa lagu qabtay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaana ka qayb galay dhalinyarada magaalada ku nool agaasime axmed maxamed casayr oo ka hadlaya ahmiyadda tababarkani loo furay iyo sababaha dhalinyaradu ay yihiin kuwa ugu badan ee tababarkan loo qabanayo ayaa yidhi sidan tobabarkan waxa uu ku saabsan yahay ama uu daalan yahay maadaama dalku uu u jihaystay inay ka dhacdo doorasho qof iyo cola isla markaana la magacaabay baarlamaanka la marsiiyey guddiga doorashooyinka heer qarana lala rabo in golayaasha degmooyinka ee dowladaha hoose iyo heer gobolba la dhiso sidaa daraaddeed waa muhiim in dhalinyarada caasimadda ee ka kala imaanaya aqoon-yahanada jaamacadaha ururada iyo heer gobol lagu tababaro qaabkii uga qaybgeli lahayeen doorashooyinkaasi lagu soo wajahan gobolka banaadir sidaad og tahay waxaa la furay bishii sebtembar sanadkan gudihiisa maqaamka caasimadda oo halkan aada ku furtay sidaa daraaddeed kan waa wejigii saddexaad oo loo daardejinayo dhallinyaradu laftigooda in la weydiiyo ra'yigooda ku aadan haddii ay dhacayso doorashada si qaabkii uga qaybgeli lahaayeen maadaama dalkeenu boqolkiiba toddobaatan iyo shan dhallinyaro uu yahay tababarayaasha bixinaya tababarkan oo xirfado gaar ah u leh muddana kasoo shaqaynayay howlaha ololaha tababarka doorashooyinka ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay ka faa'iidaystaan fursadan oo ah mid ay si weyn ugu fahmi doonaan cidda ay dooranayaan iyo waxyaabaha ay ku dooran lahayeen
si si kooban aan ugu soo daadego qodobadaan ku kabargarayn doono ama aan aan intaan joogna aan isweydiin doono waxaa ka mid ah horta in sare loo qaado fahamka dhalinyarada dhanka dastuurka iyo xaquuqaha asaasiga ay u leeyihiin inay codeeyaan dad badan waxaa laga yaabaa dastuurka waa maqleen inay weli akrinin marka qof kastoo soomaaliya oo qaangaaraya oo caafimaad qabo xaq wuxuu leeyahay in la doorto asagana wax dooran karo marka nambarka soomaaliya ugu badan oo dhalinyarada marka dhalinyarada ayaa la rabaa inay noqoto isbeddel ka geediga cusub oo doorashada qof iyo codka loogu guuraayo oo ingiliishka lagu yidhaahdo change of agent marka ilaa isbeddelka dhalinyarada ay ka bilaabataan ayuu u daran yahay shirka aniga ka dhalinyaro ahaan waxay noo tahay fursad aada iyo aada muhiim u ah waayo xadkan wuxuu wuxuu soo jarayaa nidaamkii ku koobnaa odayaasha iyo siyaasiyiinta waxaan anaga ku ceelbixi karnaa maanta codkeena waxa arrintaas aada iyo aada ugu mahad celinayaa madaxweynaha mudan mudane xasan sheekh maxamuud iyo baarlamaanka
maanta waxaa farxad noo ah in sare loo qaado xirfadaha dhalinyarada ee doorashooyinka qof iyo cod ee waddanka dhici doono runtii waxaan u mahad celinaynaa madaxweynaheena soomaaliya oo ka shaqeeyey inay awoodda dhallinyarada iyo shacabka soomaaliyeed ay kusoo noqoto qofka ay dooranayaan ayaga gacantooda ay ku doortaan aysan cidna aynu ku eedin wax badan ayaan rajaynaynay inaan helno awoodda aan ku dooranayno qofka anaga la matelayo maantay farxad ayay noo tahay in aan maantay aan taagannahay halkii aan ka raacnayna gaariga cumar faaruuq gudoomiyaha ururka dhalinyarada gobolka banaadir oo madasha ka hadlay ayaa dhalinyarada ugu baaqay inay markaani ay tahay markii ay ka faa'iidaysan lahaayeen awoodda codbixintooda islamarkaasina dalka uu u jihaystay nidaamka dimuqraadiga kaasi oo muwaadinka u ogolaanayo cidda uu doono in uu doorto cidda uu diidana ka socdo waxaan aada iyo aada maxaa lidahay igu ogaadinayaa inaad mataqaanaa yacni gacmaha isqabsataan in aada maxaa la yidhaahdaa xaqiina aadan marnaba ka tanasulina ogaada qofka siyaasiga ah ee maanta diidan in dalkan doorashadiisa hore u socoto ee qof iyo cod iyo dimuqraadi laga dhigo waa qof ku tashanaya jeebka dowlado shisheeye damciisuna yahay inuu ku koro kursiga dowlado shisheeye dhaqaale ay bixiyeen berrina ogaada wuxuu u adeegi doono waa isla ayagaas waxay tahay marka inaan maxaa leedahay yacni dowladdeena ku taageerno ku garab galno tababaradan oo la xiriira maxaa la yidhahdaa arrimaha doorashooyinka iyo wacyiga iyo garaadhiska dhalinyaradana way socon doonaan hadduu ilaahay yidhaahdana maxaa la yidhaahdaa inaad adinkuna mataqaanaa ka qayb qaadataan oo mar walba maxaa la yidhaahdaa waxa aad barateen aada degmooyinka usii gudbisaana waa mataqaanaa idinka rajeenaya maxamed axmed diiri yabo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolka banaadir oo soo gebagabeeyey khudbadaha tababarka laga soo jeediyey ayaa sheegay in dhalinyarada soomaaliyeed ay awood buuxda u heli doonaan inay iyagu ay ka dhex muuqdaan memberka siyaasadda maadaama doorashadu ay ku xiran tahay codka ka imaanaya bulshada soomaaliyeed waxaan soo gaarna marka dowrkii dhallinyarada in la abaabulo aheyd oo dhallinyaradu iyaguna ay qaybtooda qaataan waxaa soco doona tababaradaa soco doona waxaa soco doona wacyigelinta waxaa soco doona ayaamaha soo socdoo dhan dhallinyarada magaalada muqdisho intaan ka badan in la isku keeno meelo ka kala duwana la isugu keeno loona diyaariyo sidii maaragta ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka la rajaynayo inay bilaha lagu soo aadan ay dhacaan hadduu ilaahay ilaah waa hubaal inaan gaari doono waxaa laga yaabaa inay dad badan isleeyihiin suuragalna noqon karto waa la suuro gelinaya hadduu ilaahay yidhaahdo suuragalna waa noqon doontaa wax kasta oo la isku dayo oo rag iyo rabbi loo kacana hadduu ilaahay yidhaahdo waa hirgalayan hadduu ilaahay yidhaahdo maalmahanba magaalada caasimadda ee muqdisho waxaa ka soconaya ololo ku aadan tababaridda dhanka tababarada ee doorashooyinka dalka